faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr imaam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastood joogtiin kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada saaki kuwooda ugu dooroon xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo walaa xoogan ka muujiyay dhismaha galmudug sheegtana dowladda inay awood kula wareegta hadda talada haysa soomaaliya iyo ruushka oo ka wada hadlay amniga iyo dhaqaalaha ruushka oo soomaaliya u ballanqaaday inay sii doono taageero xoog leh faahfaahimo dheeraada oo ka soo baxaya dil loo geysta haweeney loo adeegsada torrey oo ka dhacay magaalada baledweyn duqa magaalada muqdisho oo la kulmay madaxweynayaasha hiirshabelle iyo koonfur galbeed kalena hadlay xaalada qusiya amniga dalka maraykanka oo ka hadlay duqaymo uu ka fuliyey koonfurta soomaaliya iyo khasaaraha ka dhashay dowladda soomaaliya oo sheegtay inay hogaamiyaal ka tirsan al-shabaab ay ku dishay gobolka hiiraan iyo midowda afrika oo baaq u dilay beesha caalamka kana hadlaya weeraradii lagu dilay ciidamo ka tirsan midowda afrika ahaa burundi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doonteen warka subaxnimo ee raadiyo cadaada ee dhegaystayaal u diyaar garooba goorrow kuwa iyo kuwo kale oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimoa arbaca taariikhda ay ku aastaysan tahay toban iyo sideedda bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saakanigoo maadnure axmed ayaa la diyaaraya soo dhowaada dhegaystayaal xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa walaa xoogan ka muujiya ha maamulka dhismaha galmudug sheegana inay dowladda federaalk soomaaliya hadda talada haysa ay si xooga ula wareegtay dhismaha galmudug xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira soomaaliya ayaa si weyn walaac uga muujiyey qodobo laga soo saaray shirkii daba heshiisiinta galmudug ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb xisbiyada dalka ayaa sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay ugu baaqayaan inay afduubka laga joojiyo maamulka galmudug waxayna sheegeen dowladda dhexe ee soomaaliya ay baalmartay hanaanka siyaasadeed iyo dastuurka islamarkaana ay si buuxda ula wareegtay howlaha galmudug warmurtiyeed xisbiyada qaran u b d wadajir ilays horumar u socod qaran nabadda waxay walaac ka xoog leh ka muujinayaan warmurtiyeed ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta galmudug oo lagu soo gebagabeeyey dhuusamareeb warmurtiyeedka oo lagu sheegay in dowladda federaalka ay soo dhisayso guddiga farsamada maamulka dhisidda dowlad goboleedka galmudug islamarkaana ay dowladda federaalk soomaaliya ay sameynayso habraacyo iyo shuruudo adag oo loo soo maro xulusta xildhibaanada golaha wakiilada galmudug iyo doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa qodobada iyo kuwo kale oo warmartiyeed ku jira ayaa si cad u khilaafsan hanaanka federaalnimo ee dalka dastuurka qaranka iyo dastuurka galmudug oo labaduba qeexaya in doorashooyinka galmudug ay u madax bannaan yihiin galmudug oo ah dowlad goboleed haatan lasoo dhisayo waa dowlad goboleed dastuur iyo haykal dowladnimo u leh laakiin muddo xileedkiisa dastuuri ahaa oo u dhammaaday lanana doonayo in lasoo xulo xildhibaano baarlamaan lana doorto guddoon golo iyo madaxweyneyo ku-xigeenkiisa warmurtiyeedku waxa uu inkirayaa jiritaanka galmudug waxa uuna gebi ahaanba meesha ka saarayaa saamileyda siyaasadeed ee galmudug sida dowlad goboleedka galmudug waxgaradka galmudug guddoonka shirka hobyo musharaxiinta xilka madaxweyne iyo xisbiyada diiwaan gashan ee dalka lagama aqbalayo dowladda federaalka oo la og yahay inay musharax u wadato xilka madaxtinimo ee galmudug inay isku keli yeesho geedi socodka doorashooyinka galmudug tillaabadaasna waxa ay dilaysaa rajadii laga qabay galmudug loo dhan yahay oo si daafuran xor iyo xalaal ah dadka reer galmudugna ay ka dhaxlaan madax rabitaankooda ku shaqaysa waxaan dowladda federaalka ugu baaqaynaa inay ka waantooda tallaabooyinka gurracan ay ku doonayso in ay afduubato doorashada galmudug in maamul goboleedka galmudug loo daayo xulista guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha galmudug in guddigaasi loo soo xulo karti in guddigaasi lagu soo xulo karti hufnaan dhexdhexaadnimo iyo habraaca iyo shuruudaha soo xulista xildhibaanada guddiga loo madax banneeyo ayna noqdaan kuwo aan ka hor imaanin dastuurka dowlad goboleedka galmudug in talada iyo go'aamka wax laga siiyo saamileyda siyaasadeed ee galmudug in la xaliyo tabashooyinka ay qabaan beelaha beelaha deegaanada galmudug si loo dhiso galmudug loo dhan yahay haddaba waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedka galmudug bulshada iyo waxgaradka galmudug saamileyda siyaasadeed iyo beesha caalamka inay meel uga soo wada jeestaan mari habaabinta masiirka galmudug iyo qorshayaasha guracan ee horseedi kara colaad iyo khilaaf hor leh oo ka cusboonaada galmudug ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiya dowladda soomaaliya ayaana bogaadisay tillaabadaasi dowladda federaalka soomaaliya waxa ay soo dhoweynaysaa aqbalaadda warqadaha aqoonsiga ee madaxweynaha maraykanka donald trump oo kaga guddoomay aqalka cadinjiraha cusub ee soomaaliya washington mudane cali shariif axmed kaas oo loo egmaday inuu sii dardargeliyo xiriirka saaxiibtinimo ee taariikhiga ee iskaashiga istaraatiijiyadda ee waxwadaqabsiga ee faa'iidada u leh labada dal inuu sii xoojiyo dowladda soomaaliya shacabkeedu waxa ay dowladda maraykanka u arkaan isbahaysi adag iyo saaxiibtinimo kaalin iyo mug ku leh hor u socodnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhi doona washington waxa uu hore u soo noqday danjiraha dalalka faransa etoobiya wuxuuna hadda si toosa u noqday danjiraha washington u fadhi doona soomaaliya sidoo kale waxa uu ahaa wakiilka joogtada ee soomaaliya u qaabilsanaa midooda afrika golaha dhaqaalada qaramada midoobey ee afrika dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku kalsoontaha rajo wanaagsanna ka muujinaysaa in danjire axmed uu gudan doono waajibaadkiisa shaqo si uu u soo xoojin lahaa xiriirka taariikhiga ee labada dal iyo fursadaha casriga ah ay labada dhinac ka wada faa'iidaysan karaan faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya dil loo adeegsada toore oo loo geystay haweenay ku ganacsan jirta magaalada beledweyn bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkan beledweyne nooga soo diray allaha u naxariistay haweenaydan ganacsatada ahayd ee lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu magacaabi jiray xaliimo ilyas waxaana ay ka mid ahayd haweenka qaadka iibiya dilka marxumadda ayaa yimid kadib markii ay murmeen iyada iyo ninka dilka geystay kaa oo doonayay inuu xoog ugu qaato qaad sida ay sheegeen dad goobta ku sugnaa intaa kadib ninka dilka geystay ayaa la soo baxay midi ama torrey waxaana uu dhuunta ugu suray marxumadda geeriyootay ciidamada booliska magaalada beledweyne ayaa gacanta soo dhigay gacan ku-dhiiglaha dilka geystay falalka ku saabsan dilalka ayaa bilihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada beledweyne waxaana dadka qaarkood ay tilmaameen in haddii sidan ay kusii socoto xaaladda ay adkaan karto mahadsanida bashiir dowladaha soomaaliya iyo ruushka ayaa ka wada hadlaya sida amniga looga taageeri lahaa soomaaliya ee dhaqaalaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka ruushka u fadhiya soomaaliya oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood safiirka ruushka u fadhiya soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha kaga mahad celiyey qaabilaadda ayaana sheegin dowladda ruushka ay xoojin doonto xiriirka kala dhexeeya soomaaliya ayna dowladda ka taageeri doonta amniga dhaqaalaha iyo waxbarashada ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa dhankiisa caddeeyey in dowladda soomaaliya ay adkaynayso xiriirka qotada dheer ee kala dhexeeya dowladda ruushka dowladda ruushka ayaa horey waxa ay soomaaliya usii jirtay deeqo waxbarasho iyadoona ardayda fara badan ee soomaaliyeed loo qaadi jiray dalkaasi si ay wax ugu soo bartaan dowladda maraykanka ayaa ka hadashay khasaaraha ka dhashay qaar ka mida duqeymo ay ka geysatay gobolada koonfureed ee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay in lix xubnood oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay duqeymo ku dileen shalay oo ka dhacay gobolka jubbada hoose warbixin ka soo baxda dalka maraykanka ayaa lagu sheegay uu weerar ka fuliya waqooyiga galbeed ee magaalada kismaayo kadib markii al-shabaab ay weerareen ciidamo dowladda soomaaliya ee ka tirsanaa oo halkaasi ku sugnaa waxaa qoraalka maraykanka ka soo baxay lagu sheegay in dad rayida aysan ku dhiman weerarkaasi dhinaca cirka ah ee maraykanka u geystay maraykanka ayaa sheegay inuu dowladda soomaaliya ay ku caawinayo dagaalka ka dhanka ee al-shabaab sidoo hadalka u dhigay midooda afrika ayaa baaq u diray beesha caalamka kana hadla weeraro dhowaan lagu laayay ciidamo ka tirsana kuwa howlgalka amisom ee burundi wararka midooda afrika ayaa ka hadla weerar khasaaro badan geysta oo al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka goley ee gobolka shabeellada dhexe gudoomiyaha urarka midooda afrika muuse faki maxamed ayaa cambaariyey weerarkaasi waxa uuna u taxsiiyey ehladii iyo askartii ka socotay burundi oo ku dhimatay weerarkaasi muuse ayaa sheegay in howlgalka midooda afrika uusan uusan niyadda ka jabinayn weerarkaasi noocaasa sidoo taageerada soomaaliya ilaa iyo soomaaliya nabad ka noqonayso muuse faki maxamed ayaa u baaqay beesha caalamka inay ka qayb qaataan islamarkaana xoojiyaan taageerada amisom si looga adkaado al-shabaab sida hadalka u dhigay waxa uu sheegay inuu taageero muuqatay laga doonaya beesha caalamka al-shabaab ayuu sheegay in ay sare u qaadeen howlgalladooda ka dhanka ah ee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan soomaaliya dowladda burundi ayaa qaratay in sabdidii toddobaadkan laba iyo toban askari uga dhinteen weerar al-shabaab ay ku qaadeen kolonyo ka mid ah ciidamada burundi oo maraya tuulada gololey ee gobolka shabeellada dhexe dhegaystayaal warkii subaxnimaad kala socotay raadiyo cadaada siddeetan iyo siddeed beesha magaartis saaka waa naga intaa warka anigoo maad nuure axmed ayaan la socodsiinayey soona saara tan iyo intaan warka mid ka xiga ku kulmi doona nabadgelyo